bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu daawuuda sulaymaan bnu ashcas asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun fi lcidati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lcidati ballanqaadkii caddayntiisiibuu u baab yahay ruuxa haddii uu yabaho ama ballanqaad uu sameeyo ee uusan fulinin xukunkiisu muxuu noqonayaayo qof beenlow ama noqonayaa markaas qaala xadaanaa moxamed bnu lmusanaa qaala xadaanaa abuu caamir wahuwa alcaqadiyu cabdulmelik bnu camrin qaala xadaanaa ibraahimu bnu tahmaan can caliyi bni cabdi اlأclى can abi nucmaan can abi waqaas abu nucmaan hada majhuulun akhraja xadiisahu abu daawuud watirmidiyu abuu waqaas majhuulun ayضa akhraja xadiisahu abu daawuud watirmidiyu labadoodan iska kala wariyo abu nucmaankaasna uma dhaafinin ibnu xajar taqriirka oo waxa uu yidhi abu nucmaan can abilwaqaas majhuulun markii uu abu waqaasku u tarjamayena wuxuu yidhi abuu waqaas shaykhun liabinucmaan majhuulun akhraja xadiisahu abu daawuud watirmidiyu ayb can zayd bni arqam can الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalama qaal idaa wacada arajulu qofka haddii uu yabooho akhaahu walaalkiis oo wax u yabooho u ballan qaado wa min niyatihi niyadiisana an yafiya inuu u oofiyaa ay ku jirto lahu walaalkaa uu u oofiyaa ay ku jirto falam yafi uusan u oofinin walam yeji lilmiicaadi ballantiina uunan u imaanin falaa ifma wax dembiya calayhi korkiisa ma ahaanin diibaniyadiisa inuu u oofiye ay ku jirtay ee aanu u oofinin u imaanin falaa isma calayhi wax dembiga korkiisa ma ahaanin xadiidkan sidaasuu leeyahay laakiin waa daciif oo waxaa ku jira abu nucmaan iyo abuu waqaas labadoodana waa laba majhuul waa mid kastaa majhuululcayn weeyaan sidaa darteed marka xadiidka sanadkiisa waa daciif ayb alimaamu tirmidi weliba markuu sanadkan oo kale ah uu keenay wuxuu yidhi hada xadiisun qariibun walaysa isnaaduhu bilqawiyi ayb caliyu bnu cabdilaclى hiqatu walaa yucrafu abu nucmaan walaa abuu waqaas wahumaa majhuulaani sidaasuu yidhi ayb qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris annaysaabuuriyu wahuwa moxamed bnu yaxya duhli qala xadaanaa moxamed bnu sinaan qaala xadaanaa ibraahimu bnu tahmaan can budaylin can cabdilkariim cabdilkariimkan wuxuu dhigay hadda riwaayadan waxay leedahay can cabdilkariim can cabdillaahi bni shaqiiq meeshaas laakiin canta riwaayada dambeu tilmaami doonaa sax waxaa ku abin ha ka tirin laakiin canta ha tirin dabca maaha wax nusqo iyo ku tacalluqo ama ku xiran ma ahan qalad sidaas oo kale ah marka riwaayaday saan ugu dhacday riwaayada dambeu ku saxayaa marka in la tiro sax maaha ayb can cabdilkariim can cabdillaahi bni shaqiiq can abiihi buu yii can cabdillaahi bni abilxamsaa qaala baayactu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigan la mubaayacooday baayactu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga iyo aniga ayaa beecna dhex maray bibaycin beec qabla an yubcasa intaan lasoo bixinin ka hor wa baqiyat lahu baqiyatun ayaa u hartay rasuulka sala allahu calayh ali wasalam oo igu lahaa fawacadtuhu waan u yaboohayo ballanqaad baan u sameeyey an aatiyahu inaan u imaado bihaa aan ula imaado baqiyadaas fii makaanihi meeshiisa inaan ugu keeno fanasiitu waan iloobay uma dakartu bacda alaain saddex kadib baan soo xasuustay saddex maalin faji'tu waan imid faidaa huwa fii makaanihi meeshiisii buuba joogaa nebiga sala allahu calayh ali wasalama oo yacni maalin walba usoo laalaabanaya faqaala yaa fataa warwiiliyow laqad shaqaqta calaya korkaygaa dhibtay ana haahunaa meeshaan baan ahaa mundu alaain saddex maalmood antadiruka aan ku sugaayo anoo markaa ku sugayo ayb xadiidkan marka isnaadkiisa isagana waa daciifa waxaa ku jiro cabdulkariim ibni cabdillaahi bni shaqiiq alcuqayliy albasriyu wahuwa majhuulun akhraja xadiisahu abu daawuud meeshaa marka cabdulkariim can cabdillaahi bni shaqiiq uu yidhi waa bin cabdulkariim ibni cabdillaahi bni shaqiiq ayb qaala abu daawuud qaala moxamed ibnu yaxyaa haada cindana cabdulkariimi bnu cabdillaahi bni shaqiiq waa inaga agteen qaala abuu daawuud wahaakadaa balaganii saas ii soo gaaray can caliy bni cabdillaahi iiga soo gaaray qaala abuu daawuud wabalaganii ana bishra bna sariy rawaahu can cabdilkariimi bni cabdillaahi bni shaqiiq yani marka riwaayada saxda ah ee loo badan yahay waa cabdulkariimi bni cabdillaahi bni shaqiiq ayb middan kale oo canta meesha uu geliyey riwaayada hore cabdulkariim can cabdillaahi bni shaqiiq can abiihida ah yacni cabdulkariim ibni cabdillahi bni shaqiiq can abiihi waay riwaayada siday u badan tahay abu daawuudna uu sheegayo ayb maqaaladan dambe marka bacdi nusakhaa qorayaan abu daawuud hadalladiisan dambe qaar nusakha nusakha qaarna ma dhigayaan ayb xadiidkan marka cabdulkariimkaas oo majhuul ah baa ku jiro waa saasuu marka daciif yahay ayb alimaamu اlbayhaqina fi sunani اlkubraa buu ku soo saaray dariiqan abu daawuud ayb baabun fi lmutashabbici bimaa lam yucda marka ballanqaadkii hadda labada xadiisoo uu keenay dacfi baa ku jiro laakiin qofku haddii uu ballanqaad sameeyo inuu fuliyo ama ballanqaadkii meeshii qofka uu ku ballamiyey ama wixii uu ballanqaaday inuu siiyo haddii uunan siinin inuu beenlow noqonaayo xadiidkii horaan ku soo marnay oo gabadhii markii nebiga uu yidhi maxaad ugu tala gasho inaad siiso timir bay tidhi haah markay tidhi haa khud kaalay tacaala khud qaado waa tii marka uu yidhi maxaa sii rabtay timir haddaadan sii lahayn beenaa lagu qori lahay marka ballanqaadka qof loo sameeyo waxaa waajiba in la fuliyo haddii qofka marka aanu fulinin bilaa sabab sharci a la-aanteed wuxuu noqonayaa marka qof been sheegay alxaafid asakhaawi kitaab uu leeyahay iltimaasu sacdi fi lwafaa'i bilcahdi la yidhaahdo oo waxaan masaladan iyo uga hadlo ayb oo mabuuc baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lmutashabbici midka isku dharjiyo bimaa lam yucda waxaan la siinin wax uusan lahayn ama aan la siinin ninka isku dharjiyo oo hodan iskaga dhigo qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin huwa abuu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can hishaam bni curwata can faatimata binti اlmundir can asmaaءa binti abi bakrin ana imra'atan qaalat haweeney baa waxay tihi yaa rasuula allah ina lii jaaratan deris baan leeyahay tacnii daratan waxay u jeedaa haween lala qaba iyada hal calaya junaaxun korkayga wax dembiya ma yahay in tashabbactu haddaan isu dharjiya lahaa iyada bimaa lam yucdi zawjii ninkayga wuxuunan bixinin uunan isiinin haddaan iskugu dharjiyo waa isiiyaa dhaho aan isku tustuso taasi ma dhib bay leedahay qaala nebiga waxau yidhi almutashabbicu kan isku dharjiyo oo isku qurxiyo bimaa lam yucda waxaan la siinin ka laabisi sawbay zuurin laba maro oo been ah qof wato oo kale yuu la mid yahay marka almutashabbicu almutasayinu bimaa laysa cindahu waa sida abuu cubayd saaxibu lgariib uu sheegay almutashabbicu almutasayinu midka isku qurxiya marka hadduu isu ekaysiiyo dadka saalixiintaa saalixna uusan ahayn waxba uga taraysa hadduu dadka culummada iska dhigo waxaan la siinin uu isku dharjiyo sidii inuu cilmiga yaqaano ama cilmigaas yaqaanoo kale uu iska dhigo isaga oo booskaas inuu istaago ou mar walba doondoono waa mutashabbicun bimaa lam yucda qof waxaan la siinin isku dharjinayo waaye wax been abuu wataa marka meelo fara badan bay marka geli ayb xataa culammada xadiidka waxay u deliishadaan ninka mudalliska ah wakiic bnu ljaraax alru'aasi wuxuu yidhi qofka mudalliska saa ogsoontihiin wuxuu warinayaa xadiid wuxuu ka warinayaa qof uu la kulmay laakiin xadiidkaas uusan ka maqlin an yarwiya raawi can man samicahu maa lam yasmac minhu muuhiman annahu samicahu ihaamuu keenayaa marka qofkan waa ninkii fiiriye wuxuu isleeyahy ninkaan iyo ninkan waa wada kulmeen waxaan uu sheegayo xadiidkaa waa ka maqlayu isleeyahay mana ka maqlin erey marka can iyo qaala iyo waxaasna waa kusoo waa ku dhuumanaya waa ku ihaamgelina waa tii marka uu yidhi markii la weydiiyey tajliiska wuxuu yidhi almutashabbicu bimaa lam yucda ka laabisi sawbay zuurin waxaan la siinin oo ilaahay siinin oo ninkan inuu ka maqlo lama siinin isaga xadiidkan haddana wuxuu iska dhigaa inuu ka maqlay oo kale waa usoo deliishadeen xadiidkan marka bukhaarina waa wariyey imaam muslimna waa soo saareen labadaba saxiixoodii ku soo saareen macnihii marka uu u tarjamayna marka waa leeyahay xadiidka marka qofka aadaab aan la siinin iyo cilmi aan la siinin iyo yacni dhar aan la siinin iyo wax isagu markaa been ah inuu isku dherjiyo ama isku qurxiyo ma wanaagsana inuu horta akhlaaqdaas iyo cilmigaas yeesho kabacdi sidaa iyagoo ku jiraan oo ku quruxsanaadaa wanaagsan baabun fi lmusaaxi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lmusaaxi kaftankii xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay kaftanka qaala xadaanaa wahb bnu baqiya qaala akhbaranaa khaalidun can xumaydin can anas ana rajula nin ata nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigu u yimid faqaala yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ixmilnii iqaad buu yidhi gaadiid igu qaad faqaala anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi innaa annagu xaamiluuka kuwa ku qaadayaan nahay calaa waladi naaqatin hal ilmaheedaan kugu qaadaynaa hal ilmaheed ayaan kugu qaadaynaa buu yidhi qaala waxa uu yidhi wamaa asnacu maxaan ku samaynayaa biwaladi naaqati hal cunugeed maxaan ku falayaa buu yidhi aan ku samaynayaa faqaala anabiyu sala allahu calayh ali wasalama wahal talidu libila ila nuuqu oo geela yaa dhalo halo unbaa dhalaanay ratiga aad qaado rabtaba hallee ma dhalino cunug hal cunugeed uusoo ma aha marka sidaasuu ku yidhi nebiga sala allahu calayh ali wasalam xadiidku marka macnihii oo u tarjamtay tarjamadii xadiidku ay iswaafaqsan yihiin mudaabaqaana ka dhexayso maxaa yeelay nebigu ninkan markuu hadalkan ku yidhi been ma sheegin been uma sheegin oo ratiga uu sii rababa hal unbaa dhashay hal cunugeed ayuu ahaa haddana marka waana la kaftamay marka ibnulqayim iqaafatulahafaanka wuxuu yidhaahdaasaan sheegnay casharkii hore nebiga tarbeebayaalkiisii tarbeebtiisii iyo kaftankiisii oo dhan waa min baabi almacaariid wax been ama ku jirin oo markuu kaftamayo nebigu been ma sheegi jirin sidoo kale islaam waayihela u timid sida tirmidii shamaa'ilka uu ku warinaayo waxay tidhi rasuulka ilaahay ii ducey inaan jannada galo markaasuu yidhi cajuuzo jannada ma gelayso yidhi laa tadkhulu cajuuzun fi ljannati markaasay aad u argagaxday oo naxday markaasuu wuxuu yidhi haddaa gelaysid adoo cajuuzo ah ma gelayso yidhi adoo dhallinyaro ah oo shaab abaa jannada gelaysaa yidhi qof waa yeelnimo janno ku gelaya male hadalkiisii marka run waay rasuulka uu ku hadlay sala allahu calayh ali wasalam haddana wuu kula kaftamay ayb kaftankii marka inuu jaa-is yahay uu bannaan yahay ayb meelaha uusan ku bannaanayn isagaa sheegi doono qaala xadaanaa yaxya bnu maciin ayb qaala xadaanaa xajaaj bnu muxamed qaala xadaanaa yuunus bnu abi isxaaq can abi isxaaqa wahuwa camru bnu cabdillaahi alhamdaaniyi abu isxaaq asabiici can ilcayzaari bni xuraytin can ilnucmaani bni bashiirin qaal ista'dana abuu bakrin cala annabiyi sala allahu calayh ali wasalam abuu bakar nebiga ayuu ka idin qaatay fa samica sawta caaishata buu maqlay marka abuu bakar caaisho codkeedii caaliyan oo kor oo sarreeyo falamaa dakhala markuu soo galay tanaawalahaa caaishou marka gacanta u taagay liyalqimahaa si uu u dharbaaxo oo nebiga uga canaanto wa qaala waxa uuna yidhi alaa araaki miyaanan ku arkaynin tarfaciina sawtaki codkaaga inaad kor ugu qaadayso calaa rasuuli illahi sal l ly slam fajacala anabiyu sala allahu calayh ali wasalam yaxjuzuhu nebigu wuxuu gudagalay inuu ka celinayo marka wa kharaja abuu bakrin abuu bakarna waa baxay muqdaban isagoo markaa caraysanoo la carageliyey kula carageliyey faqaala anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi xiina kharaja abuu bakrin markuu baxay kayfa ra'aytinii seed i aragtay anqadtuki inaan kaaga badbaadiyey min arajuli ninkii ninkii hadda seen kaaga celiyey bal ka warran uu yidhi marka abubakar arajul buu ku magacaabay rajul waa yahay haddana laakiin aabbaheed waaye macno kalena waa ku jiraayo culummada dheheenoo rajul yacni kaanahu inuu leeyahay rajulnimada ninay u dhammaystiran tahay ammaan waaye iyada laftirkeedana qaala waxa uu yidhi famakasa abuu bakrin ayaaman abuubakar maalmo ayuu iska nagaaday oo joogay uma ista'dana calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiguu ka idin dalbaday haddana fawajadahumaa wuxuu arkay qad istalaxaa inay heshiiyeen oo markaan dood iyo qaylo inaynan jirin buu arkay fa qaala lahumaa wuxuu ku yidhi adkhilaanii igeliya fii silmikumaa heshiiskiinna kamaa adkhaltumaanii saa ii geliseen fii xarbikumaa dagaalkiinna saa dagaalkiinna marka hore ii geliseen heshiiskiinna bal idhexgeliya haddana faqaala anabiyu sala allahu calayh ali wasalam qad facalnaa qad facalnaa waa yeelnay waa yeelnay buu yidhi nebigu sala allahu calayh ali wasalam xadiidkan marka xadiid saxiixa weeyaan isnaadkiisuna waa xasan ayb oo yuunus bnu abi isxaaq saduuqun xasanu lxadiid waaye waa la mutaabaceeyey marka ayb ayb isnaadkan waxaa marka ku jiro almaziid fii mutasili اlasaniid waxaa la yidhahha maxaa yeelay yuunus bnu abi isxaaq samicahu min abi isxaaq wa samicahu min alcayzaar ibni xurays laba riwaayaa jirto marka midna yuunus cayzaar uu ka warinaya midna abu isxaaq oo dhexda ka gelinaya isaga iyo cayzaar dhexdooda riwaayada marka abi isxaaqa maziid waayuu leeyahay fii mutasili اlasaniid owhaamta marka ruwaadda ay ku ayay ka mid tahay maxalushaahidkana marka waxaa weeyaan kayfa ra'aytinii anqadtuki min arajul intaas waa marka meesha kaftanka iyo xadiidka uu kaga jiro qaala xadaanaa mu'ml bnu اlfadl qaala xadaana اlwaliid bnu muslim can cabdillaahi bni اlcalaa can busri bni cubaydillaahi can abi idriis alkhawlaaniy wahuwa caa'id اllahi bnu camrin can cawf bni malikin اlashjaciy qaala ataytu rasuula اllahi salى اllahu alayه ali wasalam nebigaan u imid fii gaswati tabuuk dagaalkii tabuuk wa huwa fii qubbatin isagoo ku jira teendho min adamin ee maqaar laga sameeyey fasallamtu waan salaamay faradda salaantii buu iga celiyey wa qaala waxa uu yidhi idkhul soo gal faqultu waxaan idhi akullii yaa rasuula allah anoo dhan maa soo galan qaala waxa uu yidhi kullaka dhammaantaada guriga soo geliyo gal fadakhaltu waan soo galay meeshaa marka akulliidaas iyo teendhada yaraanteeda iyo waxbuu sarbeebayaa marka akulliidaas uu nebiga kula kafsamaayo nebigana uu u qiray iyo uu ka dhigana marka baabka tarjamada yani maxalushaahid u ah qaala xadaanaa safwaan bnu saalix qaala xadaana alwaliid qaala xadaanaa cusmaan bni abi lcaasika qaala inamaa qaala waxa uu yidhi adkhulu kullii wuxuu u yidhi min sikari اlqubbati teendhada yaraanteedu u yidhi oo aniga dhammaanteedna soo wada galaa mase qayb yani wuxuu ka wadaa marka teendhada inay yar tahay buu kula kaftamay qaala xadaanaa ibraahiim bnu mahdiy qaala xadaanaa shariiku can caasimin can anas qaala qaala lii rasuulu اllaahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu igu yidhi yaa dal udunayn war midkan laba dhegoodlaha ahow yaa dal udunayn marka laba dheg waa leeyahay been maaha caay iyo nuqsaanna maahano hadda waxaa tafaa'ul waxaa ku jiray dhaheen shuraaxda yacnii nin wax dhegaysanayo inuu yahay nacam yb wuxuu yidhi waqad yaxtamilu wajhan aakhara wahuwa anlaa yakuuna qasada bi hada alqowli almuzaax inaanba kaftanba loola qasdin warkan wainamaa macnaahu alxadu waaltanbiihu calaa xusni اlistimaaci waatalaqufi limaa yaquuluhu si fiican wax u dhegaysa waa ninkan labadii labadiisa dhegood qabow wax maqal camal inay tahay markaa kaftan maaha markaas haddii laakiin saas aan wejkaas maahan wejka kale oo inay kaftan tahay marka kaftan waana tahay beenna maabaabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man ya'khudu qofka qaadanaya ashaya shayga shay qof kale uu leeyahay qofka qaadanaya cala almusaaxi calaa wajhi lmusaax kaftan darteed wax uu qof kale leeyahay buu qaadanaya si uula kaftamo ula dheelo taas marka xukunkeedu maxay tahay qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa yaxyaa wahuwa bnu saciidin alqaطaan qaala xadaana bnu abi di'bin xaa xadaanaa sulaymaan bnu cabdiraxmaan addimashqiyu qaala xadaanaa shucayb bnu isxaaq can ibni abi di'bin can cabdillaahi bni saa'ib bni yaziid can abiihi can jaddihi annahu samica rasuula اllahi sal l slama yaquul nebigoo dhahayou maqlay laa ya'khudanna axadukum midkiin yousan qaadin mataaca akhiihi wanaalkiis alaabtiisa laaciban isagoo dheeldheelaya walaa jaadan iyo isagooy dhab ka tahayba wa qaala sulaymaanu sulaymaan waxau yidhi laciban walaa jiddan ciyaar darteed yani dhab darteed yaan u qaaday waman akhada casaa akhiihi walaalkiis ushiisa qofkii qaado falyaruddaha ha u soo celiyo lam yaqul ibnu bashaar ma dhihin ibna yaziid ma dhihin isaga wa qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalamna waa yidhi kii hore samica rasuulullahi eed riwaayadii hore ayb meeshan marka macnihii u tarjamay waa xadiidka maxalushaahidkiisa waa ka muuqdaa oo qofka kaftan qof inuu argagax u geliyo ama uga qaato alaabtiisa isagoon ogeyn ma aha ayb oo dadka qaarkood waa isku sameeyaanoo mararka qaar qofbaa qofaa alaabtiisa ka qaadaya uu ka qarinayaa xoogaa wuxuu rabaa inuu warwareego cabbaar warwareejiyo hadhowna waa usoo celinayaa inuu ka xada ujeedkiisu ma aha taas marka middaas waa midda xadiidka uu diidaya laaciban walaa jaadan isagoo dheeldheelaya qofkii isagoo aysan dheeldheel ka ahayn labadaba inaan la ogolayn ayuu sheegaya xadiidkanna xadiid saxiixa weeyaan oo isnaadkiisu saxiix yahay khaaabi macaalimu sunanka wuxuu yidhi xadiidkan sharaxiisa an ya'hudahu calaa wajhi اlhazli wa sabiili almadxi uma yaxbisuhu canhu walaa yaruddahu inuu ka xabiso uunan u celinin fayasiiru dalika jiddan ayb markaas waxay noqona dheeldheelma noqonaysa marka hadduu intuu ka qaado uunan u celinin ou rabo markaas waay marka ay dhabta ka tahay markay dheeldheesha ka tahay inuu usoo celiyo rabaa ayb laacibankaas ibnulasiir nihaayada wuxuu leeyahay ya'huduhu isagoo tirmidi ka riwaayo tirmidi u keenay laaciban jaaddan ay ya'huduhu walaa yuriidu sariqatahu laakin yuriidu idkhaala alhami waalkaydi calayhi fahuwa laacibun fi sariqati sariqadii waxaan uu qaatay buu ku dheeldheelayaa jaaddun fi ladiyati dhibkana waa ku dhabo u samaynaya sariqada waa ka beenbeenoo dheeldheelay ka tahay laakiin dhibka waa u qasdaan oo qofkan inuu dhibo u qasdaa marka laaciban jaadan riwaayada ana saas waa tawjiiheyda qaala xadaثana mxamed bnu sulaymaan alanbaariyu qaala xadaثana bnu numayr can اlأcmash can cabdاllahi bni yasaarin can cabdiraxmaan bni abi leyla qaala xadaثana asxaabu muxamedi salى اllahu عalayh walihi wasalam waxay noo sheegeen anahum kaanuu yasiiruuna maca الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam nebigay la socdeen fanaama rajulun nin baa seexday minhum iyaga ka mida faindalaqa bacduhum qaarkood baa tageen ilaa xablin xarig macahu isaga maciisa ahaa fa akhadahu wuu soo qaadeen xariggii bay ka soo qaadeen fafazica waa argagaxay ninkii faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi laa yaxillu limuslimin muslim uma xalaal aha an yurawica musliman muslim inuu argagisiyo qof muslima laayiq uma aha xalaalna uma aha qof muslim inuu argagisiyo oo dheeldheelba ha ka wada haddii la doonan kaftanba aa ka wadida inaad qofku qalbigiisa argagax gelisid qof muslima lama ogola ayb haddii marka tarwiica qof muslima la diiday yacni caydiisa iyo lacnadiisa iyo iyo dilkiisa xaggee joogaa marka meel weynay taagan tahay ayb qofka marka inuu iska ilaaliyo qof muslima adiyadiisa iyo dhibkiisao dhan yaa xadiidka marka uu tilmaamaya haba ugu yaraato qofkaasoo argagax la geliyo nin hadda isagoo lagu ciyaarayo alaabtiisii la qaaday lacagtiisii oo kale inta boorsadii laga bixiyey nin oo iska qaatay bal ninkaanan ku fiirinaha iska soo cabaar ha yacnii waxa raarraadiyo ha dhibtoodo hadhow kole kori hoos waa iska siinayaa qofkii argagaxa gelinaysaa qalbigiisa intaas looma ogolo qof muslima in la geliyo baabun fi lmutashadiqi fi lkalaami baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lmutashadiqi midka afka ku buuxsanaayo fi lkalaami warka ninka hadalka afka ka buuxsanaayo oo aftahanimo ku hadlaayo oo aftahannimada iska doondoonaayo ayb qaala xadaثanaa moxamed bnu sinaan albaahiliyu wa kaana yanzilu اlcawaqa meeshaasuu deganaa qaala xadaثanaa naafic bnu cumar can bishri bni caasimin can abiihi can cabdillaahi bni camrin qaal qaala rasuulu اllahi sala allahu alayh ali wasalama ina allaha caza wajalla alleh yubqidu wuu u caroonaya albaliiqa midka xeel dheer oo aad warka ugu xeel dheeraado min arijaali xaal uu ragga ka mid yahay alladii kan yatakhallalu bilisaanihi carabkiisa ku warwareejinaayo takhallu oo warka yani carabkiisa ku warwareejinayo hadba yacni carabka ugu kala badbedelayo takhallula albaaqirati lo-da sida ay carabka ugu warwareejiso bilisaaniha yacni takhallula albaaqirati lo-da warwareejinteeda bilisaaniha carabkeeda ay afka ku warwareejiso yacnii lo-da carabka marna halkaan ay geysaa marna halkan bay geynaysaa yacnii afkeedii bay marka carabka ku falanqaynaysaa ayb kan marka lo-daasaa lagu shabahayaay waxaa laleeyahay sida lo-du saa ay carabkeeda uga buuxiso uguna warwareejisato kan isaguna warka sidaasoo kale u warwareejiyo oo marna xagga mar ku dhufto marna xagga ku dhufto ayb kaas weeyaan marka midka alla uu u caroonayo maxaalushaahidkana waxaa laga wadaa yacni macnuhu waxaa weeyaan qofkan marna xaq buu baatil u ekaysiinayaa marna baatil buu xaq u ekaysiinayaa iftahnimada darteed takalluf badan buuna ku samaynayaa marka qofka in waxyaabahaas ay siraan lama raban ayb ama sidaas inuu yeelo qaala sindiyu fii xaashiyatihi cala almusnad almubaaligu fi lkalaami midka warka ku xeel dheeraada wey wa addaa'i alxuruufi iyo xuruufta gudashadeeda ayb aw ilmutakallimu bilkalaami albaliidi midka hadal aad u balaaqo badan ku hadlo way bitakallufi laakiin uga hadlo isma shaqayn duuna atabci wasaliiqati maya haddii adiga dabeecadaada iyo saliiqadaada adoon takallufin aftahan aad tahay taas ilaaha ku siiyey xaqa ugu gargaar dhib ma laha laakiin takalluf inaad samayso adoon lahayn aftahannimo aada lahayn maantana inaad raaraadisid oo aad ku takallufto middaas waa midda la diidayo yatashadaqu fi lkalaami wayufkimu lisaanahu carabkiisu marka aad hadalka ugu ballaarinaya marna xagga u geynaya marna xagga sida lo-da markay wax alalinayso ama ay carabkeeda ay u warwareejiso kale ayuu hadalkana ugu warwareejinaya saas oo kale carabkiisa qaala xadaana bnu sarf marka albaqiratu waxaa weeyaan albaqaratu lo-da unbaa laga wadaa waana luqatu ahli اlyaman iyagaa waxay yidhahdeen albaqira asalku laakiin sida badan albaqaratu qaala xadaana bnu sarf qaala xadaana bnu wahbin can cabdillahi bni اlmusayab can الضaxaaki bni shuraxbiil can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama man tacallama qofkii barto sarfa alkalaami hadalka leexleexintiisa liyasbiya bihi soo ugu qafaasho quluuba rijaali ragga quluubtooda si uu usoo qafaalo hadalka dadka hadalka sida loo leexiyo ninkii barto si dadka quluubtooda ay ugu qafaalnaato asaga aw innaasi ama dadka quluubtooda lam yaqbal illaahu ilaahay kama aqbala minhu isaga xaggiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha sarfan walaa cadlan yacni sunno iyo farad midna kama aqbalo xadiidkan isnaadkiisa waa daciif adaxaaq bnu shuraxbiil ayaa ku jiro dacafahu limaam axmed imaam axmedaa daciifiyey ninkaa dacfi ku sheegay wa qaala hayruhu saduuqun marka waa laysu khilaafsan yahay marka lama xujaysan karo ilaa xadiidkiisa marka mutaabaca iyo wax lamida ayuu ku soo kor noqon karaa alxaafid almundirina wuxuu yidhi mukhtasarka sunanka الضaxاak بن شhرxبيل hda مصري ذakrh بن يuنس في تاaريkh المصرiyiiن وذakrhu الbخاaرiي وبن أbي xاaتم وlm ydkr lahu رiواaيaة عan أحadi min الصحاaبة of صaxaabadii kamida marka wax riwaayo ugama sheegin cilo kaloo inqiطaacooda ishaaرaya وإnama riwاaيaته عan التاaبiعيiن ويشبه an yakuna الxadيiث منqaطعا saa darteed marka xadiidka inuu munqaطc yahay ayuu u eg yahay laba cilaa marka sidaa xadiis ugu jirto qaala xadaثna cabdالlahi bn maslamةa can maliki can zayd bni aslam can cabdillaahi bni cumar anahu qaal qadima rajulaani laba nin baa soo galeen min almashriqi bay ka soo galeen bariga fakhaطabaa way khudbeeyeen facajiba الnaasu dadkii waa yaabeen yacni libayaanihimaa iftahnimadooda ayay la yaabeen faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali waslm nebigu wuxuu yidhi ina min albayaani aftahanimada iyo caddaynta warkoo aad loo caddeeyo waxaa ka mida la sixran sixir baa ku jiro yaa ka mid ah bayaanka waxaa ka mida wax sixir ah waana sidaa marka wuxuu u yahay waxaa laga yaabaa baatil cad nin aftahanimadiisa dad badan inuu xaq ugu ekaado xaq iska muuqdo oo cadna nin aftahanimadiisa baatil inuu ugu ekaado dadka qaarkood loogu ekaysiiye maxaa yeeley dadku waxay feeriyaan intooda badan qofka siduu wax u sheegay iyo aftahanimada ku jirta iyo hadalka siduu u toosiyey iyo taasay dadka fiiriyaan saa darteed marka ninkii hadda maanta aaminsanaa waxaan inay baatil yihiin ayaa nin aftahanimadiisa darteed haddana xaq u arko wixii xaq buu u arkayaa kaannahu marka in la sixrayoo kale way qofku markuu masxuur yahay xaqaa'iqdii uu yaqaanay waa ka dhumaysaa marka bayaankana dadka waa lagu sixri karaa marka qofka inuu iska ilaaliyo waayo walidaalika marka hadal markaa rabta inaad ogaatid xaq mi amase waa baatil culummadu qaarkood waxay yidhaahdaan marka hore waxaa xagga ka dhigtaa hadalkan qurxanaantiisa iyo yacni foolxumadiisa xagga iska dhigta miisaan sharci aa la aad warkaan warkaan maxaa ku jiraan xukunkaasuu sheegaya horta xukunkan diintu maxay ka qabtaa markaas fiiri kitaabkii iyo sunnadii iyo fahamkii salafka la-aad laakiin haddaa marka ugu horraysaba hadalkan see isugu toosan yahay iyo hadalka yacni balaaqadiisa iyo bayaankiisa hadduu ku cajabiyo hadhow marka xaq waaye baatil waayadaada waxay ku xirnaanaysaa warkaas un ninkaa ninka aftahansan hadduu yimaado marka warkii hore haddana waa isaga tegaysa ma la rabo markaas walidaalika cali waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray xaqa dadka laguma aqoonsado icrif ilxaqa tacrif ahlahu xaqa xaq ahaan u baro dadkiisa waa ogaanaysaa markaas ee xaqa laguma ogaado ayuu yidhi rijaasha laguma ogaado hadalkaas wuxuu ku yidhi nin yidhi dalxa iyo zubayr iyo ayaamuljamal kadib ay ahayd dalxa iyo zubayr ma qaldanaayeen buu yidhi yacni wau rabaa inuu yidhaahdo dalxa iyo zubayr dad waaweyn waa say ku qaldami karaan oo kale maalan cali markaasu wuxuu ku yidhi icrif ilxaqa tacrif ahlahu ina alxaqa laa yucrafu birijaal xaqa dadka laguma gartee dadku waa iska gefi karaan intaan nebiga ahayna laakiin xaqa xaq ahaantiisa u raadi marka hore kadib dadka isagaa xukumaya ayb bayaankaasi waxaas marka inaan lagu waxaysnaanin dadka badankood laakiin hadda cilmigu weliba wakhtigaana cilmiga uu yaraaday dadkuna inay cilmi bartaanba aysan rabinna maba kusii jirtaba maalin bashiiqi yimaado oo aftahannimo badan leh iskay iska raacayaan bis keliya wuxuu leey shiikhi soo u hadlay ma arkaysayu leeyahay aftahannimadiisa u daba joogaa cilmigiisii iyo yacni ma daba joogo iyo toosnaantiisa ama yacni waxa uu sheegay xaqeedii iyo baatilkeedii ma daba joogo marka qofka inuu iska jira aw ina bacda albayaani bayaanka qaarkiis la sixrun ah waxaa kaloo xadiidkan macnihiisu maahan in bayaanku xun yahayna ma aha xaqiiqatulbayaan unbuu nebiga ka warramay amaa bayaankaada adiga iyo aftahannimadaada meeshaa u adeegsataa xukunkiisa uu noqonaya haddaa xaq ku sugto aftahannimadaada ama baatil baad budlaankiisa aa ku caddayso waa wanaagsan tahay oo ajar baa ka helaysaa laakiin haddaa meel xun u adeegsatana meel xun laakiin xaqiiqadiisu un bayaanku qalbiga dadka waa soo jiitaa intaasuu xadiidka sheegay qaala xadaanaa sulaymaan bnu cabdilxamiid albahraaniyu annahu qara'a fii asli ismaaciila bni cayaash waxadaahu muxamed bnu ismaaciil wuxuu u sheegay isaguna ibnuhu ibnu ismaaciil waaye qaala inuu yidhi xadaanii abii qaala xadaanii damdamun damdamu bnu zurcata bnu sawr alxadramiy alximsiy saduuqun yahim can shurayx bni cubaydin qaal xadaanaa abuu dabyata ana camra bna alcaas qaala yowman maalin waxa uu yidhi waqaama rajulun nin baana istaagay faakara alqowla warkii buu badiyey jumla muctarida marka intaas waqaama rajulun faakara alqowla faqaala camrun camar waxa uu yidhi low qasada fii qowlihi camr bnu alcaas baa marka wuxuu yidhi low qasada hadduu soo gaabin lahaa fii qowlihi warkiisa lakaana khayran lahu lakaana wuxuu ahaan lahaa gaabsida gaabsigaasi khayran lahu mid isaga u khayr fiican u khayr badan samictu rasuula allahi sal ll ly slam yaquul nebigu dhahayaan maqlay laqad ra'aytu waxaan arkay ow umirtu ama waxaa la ifaray an atajawaza inaan gaabsado fi lqowli warka aan soo gaabiyo fa ina aljawaaza gaabsashadu huwa khayrun kaasaa huwa isagu khayrun khayr weeyaan oo marka warkii in lasoo gaabiyo warka aan lagu dheeraanin walidaalika rasuulka hadalkiisa wuxuu ahaa kaanat khudbatuhu qasdan wa salaatuhu qasdan xadiis saasuu leeya khudbadiisuna waxay ahayd mid khudbo dhexdhexaad u ah aada u dheereeya salaadiisuna waxay ahayd dhexdhexaad markuu dadka tujinayo salaaddiisu salaad dhexdhexaaday ahayd mid dadka ay ku dhibaatoodaanna ma ahayn mid boodsiis ana ma ahayn oo marka dhexdhexaad bay ahayd ina tuula salaati rajuli wa qisara khudbatihi maynatu min fiqhiina xadiidkii muslima ahaa camaar ibni yaasir uu warinayo ayb maxaalushaahid marka sidaanuu sheegayo warkan tirada badan marka wuxuu leeyahay ma fiicno ee war gaaban oo macno leh sheekh walidaalika alimaam alxaafid ibnu rajab alxambali kitaabkiisa bayaanu fadli cilmi salafi calaa cilmi alkhalaf wuxuu ku sheegay kalaamkii culummadii salafka inuu kalaam gaaban laakiin macaanidiisa iyo khayrkiisu fara badnaay dadkan dambena wuxuu yidhi warkoodaa badan barakada iyo khayrkana waa ku yaryahay hadalkiisa qofba marka qofkuu salafki uga dhowaa waa saasa casriga uu ahaa hadalbadnidu marka inaysan wax taraynin baa fahmay marka nebigii hadduu sidaa ahaa sala allahu calayh waali wasalam a'immadii salafkuna warkoodu uu gaabnaa laakiin macaanidoodu ay ballaarnayd sidaas in lagu dadaalo qofka hadduu mimbar fuulo saacad iyo saacad iyo bar dad khudbeeyaa jiran laga yaaba yacni wakhtigiiba inuu aad usii cariiri noqdo hal saac haddaa fiirisana aayad iyo xadiis waa ku yaryahay waxuu sheegaya waxa uu daldalaayo aqlabkooda waxaa laga yaabaa inay tahay hadal iyo kalaam iyo waxaan markaa aan dadkii nacfi u lahayn oo qawaacid islaam iyo marka indilaaqahay ayb salaadda markuu galanay inuu boobsiiyaa laga yaabaa ayb bacdi naas sidoo kale marka kelmaduu rabaa inuu jeediyo kelmaddii nacsi iyo barako badan ma laha qaala allahu tacaala qaala rasuulu waa ku yaryihiin hadal unbaa iskaga badan sidii marka yani waxay noqonaysaa marka orientationkii oo kale ma ayb meel inta la iska soo istaaga maanta dhan la daldalmo oo qofka uu ku daldalmo un lisaalixihi bis ama xisbigiisa wax uun saalix u ah keliya un uu ku hadlo qaala allahu qaala rasuulhuduna ay yar tahay khudbadii marka dadkii hadday ka tagaan nacfigeedii sheega haddii la yidhaha aysanba ka warqabinba wax nacfiga aynan u ogeyn ma fiicna khudbad gaaban qawaacidda islaamka ka hadlaysa bis laqad ra'aytu ow umirtu an atajawaza fi lqowli waxaa lay amray inaan warka soo gaabsado fa ina aljawaaza huwa khayrun ayb xadiidka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro moxamed bnu ismaaciil ibnu cayaash aabbihiisu ka warina xaafid ibnu xajar taqriibka wuxuu ku yidhi caaduu calayhi way ku ceebeeyeen buu yidhi annahu xadata can abiihi bigayri samaacin samaac la-aan oo aabbihii marka uga warin jiray saasay marka ku ceebeeyeen baabu maa jaaa fi shicri baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay jaaa yimid fi shicri gabayga wuxuu ku yimid xukunka gabayga ku yimid gabayga yani xukunkiisa waa sidee قال xdثna أbو الوليد الطyاaلسي وهuو هiشhام بن عبدالملك قال xdثna شعبة عن الأعمش عن أbي صالح عن أbي هريرةa قال قاla رasuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم لأn ymتلئa inuu buuxsamo jawفu أxadiكم midkiin calooشhiisa qayxan malx لأn ymتلئa inuu buuxsamo jawفu أxadiكم midkiin uurkiisa qayxan yani malax ahaan oo u buuxsamo waa tamyiiz marka qayxanka yemteli hal faacil unbay iska qaadanayn imtala'a hal waa ficil iska laazim oo faacil keliya ku gaabsanayn qayxantaa marka waxay noqonaya tamyiiz tasababa zaydun caraqan oo kale ayb laan yemtali'a jawfu axadikum qayxan min jihati qayxan yani malax ahaan inuu buuxsamo yaa khayrun lahu ayb yaa khayrun lahu isaga u khayr badan min an yemtali'a shicran min an yemtali'a inuu buuxsamo jawfuhu yacni uu buuxsamo shicran gabay ahaan inuu u buuxsamo gabay uu ka buuxsamo taasaa marka ugaga khayr badan ayb xadiidka marka daahirkiisa wuxuu tusayaa shicirku inuu madmuum yahay oo qofka calooshiisa ama laabtiisa shicir in laga buuxiyo iyo in malax laga buuxiyo in malax laga buuxiya roon oo shicir in laga buuxiyaa daranuu leeyahay xadiidka qaala abu caliyin illulu-iyu balaganii can abi cubaydin anahu qaal xadiidkaanu fasira marka abu cubayd alqaasim ibnu sallaam annahu qaala waxa uu yidhi wajhuhu xadiidkan tawjiihiisu an yemtali'a qalbuhu qalbigiisu inuu buuxsamo waa xataa yashqalahu ilaa uu ka shuqliyo gabaygiiba uu ka shuqliyo can ilqur'aani qur'aankii wadikriillaahi ilaahay dikrigiisa uu ka shuqliyo faidaa kaana alqur'aanu haddii qur-aanku iyo walcilmu iyo cilmigu uu yahay alghaaliba midka badan oo qalbigiisa ku badan falaysa jawfu haadaa midkaas xabadkiisa ama uurkiisu maahan cindanaa annaga agteenna mumtali'an mid buuxsamay min ashicri shicir yacnii uga buuxsamay ma aha yacnii tawjiiha xadiidka abuu cubayd alqaasim ibnu sallaam wuxuu ka dhigay inuu yahay waxaa la diidaayo inay tahay qofka uurkiisu hadduu ka buuxsamo gabay ee qalbigii gabay buuxiyo qur-aankii iyo dikrigii ku yaraado qofkaasi marka wuxuu ku jiraa marka midka xadiidka sheegay kaas laakiin haddii gabaygiina qalbigiisa ku jiro uu yaqaano laakiin qur-aankii iyo dikrigii uunan ka mashquulinin oo qur-aanku uu qaalib yahay dikrigu uu qaalib yahay oo adag yahay laa ba'sa markaas waxaa la dhahayaa shicirka sida imaamu shaaficiga uu yidhi ashicru kalaamun faxasanuhu xasanun waqabiixuhu qabiixun gabaygu waa hadal kiisa wanaagsanna waa wanaagsan yahay kan xunna waa xun yahay sidaasaa marka uu ku tawjiye shay walbo oo qal adiga kaa mashquuliyo qur-aanka ama kaa mashquuliyo dikriga ilaahay waa wax un camal shaydaan ah oo adiga shaydaan uu kugu wado kaa un ogowna ama shicir ha noqdo ama hees ha noqoto ama anaashiid la tiriya ha noqdaan shay walbo qofka qur-aankii ka owdo oo qur-aanka ka xidho oo qofkii intuu qur-aan akhriso lahay qur-aankii uunan akhrisanaynin oo keliya uu mashquul ku yahay waxaas ama shicirkaas ama geeraarkaas ama buraanburkaas mashquul uu ku yahay shaygaasi marka in malax loo buuxiyaa u dhaanto ayb dadku marka waxaa arkay qaar qur-aanka waxaa ka mashquuliyey qasaa'id qof waxaa arkay macallin ahay oo dugsi dhigi jira oo xaafidulqur-aan ahay baabkan qasaa'idka iyo ku-qaraabashadeedu markuu galo waxaa arkaysaa yani qur-aanki waa ka dhumaan ninkii qur-aankii waxaa arkaysaa yani aan sidii u haynin kanaa booskeedii galay marka qur-aan oo kalaamullaahi ah inuu meel ka baxo wax booskiisa bedelaya qasaa'id lagu bedelo atastabdiluuna aladii huwa adnaa bialadii huwa khayr ayay noqonaysaa nacam wax liito in wax khayr badan lagu bedesho qaarkoodna dadka gabayga iyo heesaha ku shuqloon say u badan yihiinna dad maahanba dikri iyo qur-aan iyo diin ku mashquulsan uma badna iyagana waxyaabahan marka beeraarada ama yacnii anaashiid ha la dhaho ama buraanburada iyana dadka iyagana xifdiyo oo waxaas aad mashquul ugu noqdo oo iyaguna qur-aankii uga tegey oo qur-aankii ka dheeraaday oo haddii qur-aan maanta hadduu u soo istaago kitaabka akhri haddii layidhaha aan akhri karin laga yaabo marka boqolaal anaashiidna qalbiga ay ugu jirto qur-aanna qalbigiisa uunan ku jirin tarbiyo fiican maan dadka marka ilmaha dhallinyarada ama dadka yaryara ama dadka waaweyn kulligood intii ay qur-aanka laga qaado karo in laga qaato ayaa muhim ah asaga janno lagu gelaa haddii lagu camal falo lana akhriyo waana hadal ilaahay subxaana wa tacaala haddii geesinimo la rabo iyo cilmi in la barta la rabo qur-aanka unba asal meel marka waxau qur-aanku jilci waaye wax jilcin kara ma laha dadka qaarkood marka qur-aan marka la akrinaya ninbaa beri wuxuu yidhi qur-aanka haddii si kasta loo akriyo aniga ma maku ma i kicinayo laakiin haddii la yeelo wuxuu yidhi qasaa'id haddii la qaado qasaa'idku waa ku saamoobaa buu yidhi waa ku bururayo shaydaanaa wata marka bururkaas iyo waxaasoo dhan nin qur-aankii marka qalbigiisu jilci waaye muxuu yahay qur-aankii ilaahay yidhi walow anna qur'aanan suyirat bihi اljibaalu aw quطicat bihi اlardu aw kullima bihi اlmowta haddii yacnii wax dad dhintay lagula hadlo oo buuro socodsiiyo waxa ay jiri lahayn lakaana hada alqur'aan qur'aankaana noqo lahaa yuu yidhi ilaahi subxaana wa tacaala low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasadican qur-aanka marka ta'siir hadduusan qofkii ku yeelanin qalbigaa madow ayb oo wax ku jiraan waina min albayaani lasixran qaala waxa uu yidhi abu cubayd almacnaa macnuhu waxaa weeyaan an yabluga min bayaanihi bayaankiisa darteed inuu la gaaro an yamdaxa alinsaana insaan inuu ammaano fa yusadaqa fiihi laga rumaysto sixirku marka waxaa weeyaan bayaankiisa iyo afsahnimadiisa waxay gaarsiinaya inuu qof ammaano waa laga rumaysana xataa yasrifa alquluuba ilaa quluubta uu ka soo leexiyo ilaa qowlihi uu usoo leexiyo uma yadumahu qofkiiba haddana caynayaa fa yusadaqu fiihi waa laga rumaysanaya qofkii uu ammaanayo shalay gabay buu ku ammaanay ku ammaanay dadkii dhan quluubtooda waa soo jeediyey haddana waa caynayaa marku rabo inuu gabay buu ku caynaya haddana dadkii waa soo leexinaya quluubtooda dadkii quluubtoodiibuu marka ku ciyaaraya sida saaxirka uu ugu ciyaaro kale xataa yasrifa alquluuba ilaa quluubta uu soo leexiyo ilaa qowli ilaa qowlihi alaakhar warkiisii dambe warkiisii kale ilaa uu ugu soo leexiyo fakaannahu saxara asaamiciina waaba isagoo sixray dadkii dhegaysanayay bidaalika bayaankaas ku sixray qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shaybata qaala xadaana ibnu lmubaarak can yuunus can الzuhriyi qaal xadaanaa abu bakr bni cabdiraxmaan bni اlxaariث bni hishaam can marwaana bni اlxakam can cabdiraxmaan bni اlأswad bni cabdiyaquus can ubay bni kacbin ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama qaal ina min ashicri xikmatan ina min ashicri shicirkii waxaa ka mida xikmatan mid xikmadaa ka mida kuwa xikmad qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa abu cawaanata can simaakin can cikrimata can ibni cabaasin qaal jaa'a acraabiyun reebaadiya yimid ila اnabiyi sala allahu alayh ali wasalam ayuu u yimid fajacala yatakalamu bikalaamin wuxuu guda galay inuu hadal ku hadlaayo faqaala rasuulu اllahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi ina min albayaani sixran bayaanka iyo afsahnimada sixra ka mid ah waina min ashicri shicirkana xukman ay xikaman xikam xikmado ayaa shicirkiina ka mid ah haddii marka shicirkii xikmad buu leeyahay la leeyahay marka waa inuu sidiisa gabay gabaygu gabay ahaan xaaraanna uma aha xalaalna uma aha ee waxaa markaa lagu gabyaayo unbaa marka macno leh oo laga fiiriyaa haddii marka shayga lagu gabyaayo uu shirki yahay xaaraanu noqonaa gabay shirki buu noqonaya af ilaahay shirki u samaynaayuu noqonaya haddii uu yahay naago iyo waxaas jirhkeeda iyo lagu sifaynayana wax xaaraan u noqonaya haddii uu yahay wax wanaagsan oo diinta lagu ammaanayo ama ilaahay tilmaamihiisa dadka loogu looga loogu sheegaayo ama yacni rasuulkii lagu ammaanayo ammaan aan lagu xadgudbaynin waxaas iyadu marka waa jaa-iso kuwaas lama diidana dadka qaar baa marka waxay leeyihiin gabaygu gabayada nebiga lagu ammaanayo iyaa la diidan yahay nebiga in la ammaano lama diidana laakiin ammaantu hadday xadkeeda dhaafto isagaaba diidayba laa tuduruunii kamaa adrat inasaara bna maryam usbuucii hore waxaan soo marnay xadiidkii gabadhii markay nebiga ammaanaysay oo ay tidhi wafiinaa nebiyun yaclamu maa fii qadin nebi berri waxa dhacayo ogaa nagu jiro nebigu waa kii ka celiyey quulii maa kunti taquuliin ow bacda maa kunti taquuliin dheh buu yidhi ilaahay unbaa og waxa berri dhacayo taasoo kale haddii laguu diido maahan inaad tidhaahdid marka qofku inuu yidhaahdo nebiga dhanba in la ammaanaa laga soo horjeedaa taas marka sax ma noqonaysa nebigu waa ammaanan yahay in la ammaanana lama diidana laakiin ha lagu ammaano wax laa'iq u ah nebiga sal l slam ayb qaala xadaanaa mxamed bnu yaxya bni faris qaala xadaanaa saciid bnu muxamedi qaala xadaanaa abu tumayla qaala xadaanii abu jacfarin الnaxwiyu cabdullaahi bnu haabit qaala xadaanii shkr bnu cabdillaahi bni buraydata can abiihi can jaddihi qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyه ali wasalam yaquul nebigu dhahayaan maqlay buu yidhi ina min albayaani sixran wa ina min alcilmi jahlan cilmigii waxaa ka mida jahli cilmi waxaa jira jahliba ah ayb wa ina min ashicri xukman shicirkiina xikam ayaa ka mida oo cilmigii yani waxaa ka mida mid qofku inuu yani jaahil ka ahaadaba ay fiican tahay ayb wa ina min ashicri xukman shicirkiina marka waxaa ka mida xikam wa ina min alqowli ciyaalan wa ina min alqowli qowlkana qofka uu ku qowlayana ciyaalan ayaa ka mida mid dadkiisa aan loo sheegaynin dadkii ahalka u ahaa midaan loo sheegaynin ayaa ka mida warka isagana abu daawuud isaga wa ina min alqowli ciyaalan buu wariyey laakiin kayru abi daawuud wa ina min alqowli caylan ayay wariyey min qowlika ciltu daalla aciilu caylan idaa lam tadri ayata jihatin tabgiiha neefku markuu kaa dhumo oodan ogeyn meel uu kaa jiro ayaa waxaa la yidhahdaa ciltu daallata yani baadidii meel ay jirta ma haayo marka muxuu noqonaa xadiidka macnihiisa wa ina min alqowli ciyaalan yacni hadallada qaar baa waxaa loo sheegaa ama loo bandhigaa dad war meelow jiraba aan ogeyn oo iska juhaal ayb qaala abu zayd kaannahu lam yahtadi liman yatlubu cilmahu facaradahu calaa man laa yuriiduhu sidaa leeyahy waxay tahay waa qofku markuu ka dhumo cilmigiisa daduu u sheego uu waayo ee uu u sheego dadaan ahal u ahayn ama aan yacni cilmigaba rabin markaasaa marka xaaladdaas waa xaaladda xadiidka uu sheegayo ayb faqaala sacsacatu bnu suuxaan sadaqa nabiy llaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu runbuu sheegay buu yidhi amaa qowluhu ina min albayaani sixran farajulu qofka yakuunu calayhi alxaqu xaq ayaa dushiisa ahaanayo dayn baa lagu leeyahy ama dhiig baa dushiisa ah wa huwa alxanu bilxujaji wa huwa ninkaas xaqa lagu leeyahayna alxanu uu yahay mid aftahan ah bilxujaji yacnii warka toosintiisa min saaxibi alxaqi ninkii xaqa lahaa uu ka toosin badan yahay fayasxaru alqowma dadkii garka ku jiray ama qaaligii ayuu sixrayaa bibayaanihi buu ku sixrayaa bayaankiisa fayadhabu bilxaqi xaqii buu la tegaa nin xaq lagu leeyahay oo ninkii ku lahaana uusan aftahan ahayn asagana aftahan yahay oo hadhow marka muxuu samaynaya meeshii markii la tago xujadiisuu toosinaya qaaligii waa dhegaysanaya ninkaan hadalkiisa kan hadalkiisa ninkaan hadalba ma yaqaana kanna waa aftahan iska tagaa laleeyahy ninkaan waxba kaama haystee xaqii buu marka la tegayaa waa sixir marka qaaligii buu sixray oo sixrayaa dadka dhegaysanaayo aftahanimadiisuuna ku sixraya wa amaa qowluhu ina min alcilmi jahlanna fayatakallafu alcaalimu caalimku waa iskalifayaa ilaa cilmihi cilmigiisa maa shay buu isku kalifayaa laa yaclamu uusan ogeyn fayujahiluhu daalika arrinkaas baa marka jaahil ka dhigaya fayujahiluhu waxaa ka jaahil yeelaya daalika kaagaas ninka cilmi waxbuu sheegsheegaa masalan wuxuu cilmi u leeyahay qofka ha sheego wuxuuse cilmi u lahaynna shib ha ka dhaho mararka qaarkood takallufuu samaynayaa wuxuunan cilmi u lahayn ayuu isku dayayaa inuu sheego marka maxaa ku dhacaya ninkan waa jaahila laleeyahay marka cilmigiisaan u keenay marka cilmigiisii kan uu ku dhex daray yaa u keenay waxaan marka ayb waa jiraan marka dad badan waxaa laga yaabaa inuu diinku yacnii bacdi alfunuun in uu ka yaqaanaa laga yaabaa yacni masalan aada waxaa haalib u ah annaga dadkeenna naxwada iyo sarfiga oo kale u aad u baranaa meel buu ka gaarayo kutubtaas marka naxwada iyo sarfiga ku gaabsan maayo markaasu wuxuu gelayaa kitaab walbo wax walbo khad madow lagu qoray wuxuu rabaa inuu sharax ka bixiyo wixii waxaa laga yaabaa inuunan akhrisanin ilmaam inuusan u lahayn isdilaaxooda war u haynin cilmigiisii hadduu ku ekaado qiimou ku yeelo lahayn mid kalou ku takallufaya cilmi kale uusan aqoon u lahayn hadhow marka waxaa ku dhacaayo jahligiisii baa marka bannaanka soo baxaayo soo baxaayo qofku wuxuu yaqaanaa ka hadlo ha akriyo wuxuunan aqoonin bannaanka ka maran ayb ceeb maaha qofku inuu yidhahdo aniga waxaas fannigaas ma aqaan ama fannigaas hebelaa iiga aqoon badan kaas ka akhristan ceeb maahan marka taas inuu yeelo laakiin hadaa adigii mutafanninna ahayn fanni walbana inaad dhex gasho aad rabto khatara marka ina min alcilmi jahlantan taas ku macneeyey marka wa amaa qowluhu ina min ashicri xukman fahiya haadihi almawaacidu waa wacdiyaalkan walamhaalu mahmaahooyinkan allatii yatacidu biha annaas dadka ay ku waansamaan ninkan masalan waa afsahan waa bayaanuu leeyahay shicir buu leeyahay shicirkii buu marka wax ku akhrinayaa markaas buu marka wuxuu dhahayaa dadkii baa marka dhegaysanaayo way jeclaanayaan waa ku waansamayaan waa khayr marka taas waa xikmad midaas wa amaa qowluhu ina min alqowli ciyaalanna facarbuka weeyaan bandhigaaga kalaamaka hadalkaaga aa bandhigto xadiiaka xadiidkaaga aad bandhigta calaa man aad u bandhigta qof laysa min anihi anigiisu laysa min shanihi shanigiisa aan ahayn cilmi walaa yuriiduhu aan rabin oon doonayn qaala xadaana bnu abi kalf وaxmed bnu cabdata almacnaa qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata can الzuhriyi can saciidin qaal mara cumaru cumar baa wuxuu soo maray bixasana xasaan ibni haabit wa huwa yunshidu fi lmasjidi isagoo masaajidka gabay ku tirinaya dhexdiisa falaxada ilayhi waa milicsaday cumar baa milicsaday yani waa kuuray faqaala waxauu yidhi qad kuntu waxaan ahaa unshidu fiihi masaajidkan dhexdiisa inaan ku tirinaayo gabayga wa fiihi masaajidka dhexdiisana man huwa khayrun minka qof adiga kaa khayr badan oo joogo masaajidkanoo qof kaa fiican oo kaa khayr badan joogo ayaan ku tiri jiray yidhi gabayga marka waxba hay fiirin inuu leeyahay ciddaa marka uu sheegayna waa nebiga sala allahu calayh ali wasalam nebigoo joogan gabayga ka tiri jiray masaajidka ayb marka cumar waa ka joogsaday waxaa laga qaadanaya marka gabaydu haddii uu gabay wanaagsan yahay waa bannaan tahay marka masaajidda in laga tiriyo fii bacdi alawqaat oo baahi marka maslaxa ay ku jirto sidaa xadiidka soo socota ay keeni doonto qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa cabdurazaaq qال أخبرنا معmر عن الزهري عن سعيiد بن المسyب عن أbي هريرaةa بمعنaahu زاada wuxuu ku daray فkhaشhiya wuxuu ka cabsaday cmar أn yrmiyahu inuu ku dacweeyo برasuuli الlahi salى الlaه عaليه aلي وsلم فأjاaزahu abaalmarin buu siiyey markaa an yrmiyahu meeshaan marka waxay tahay inuu ku dacweeyo rasuulka ayuu ka baqay oo yaعni berri marka maadaama uu yidhi qof kaa khayr badanoo masaajidka joogaan gabayga tirin jiray cumar marka waa cabsaday amuu nebiga kugu dacweeyaa berito ayuu isyidhi amuu nebiga kugu dacweeyaa ayuu isyidhi markaa ijaaza iyo waxbuu fa ajaazahu ay axdaahu jaa'izatan jaa'izadu markaa sii waana ka leexday marka mar haddii nebigiiba la sheegay sala allahu calayh ali wasalam qaala xadaanaa moxamed bnu sulaymaan almisiisiyu luweyn laqabkiisa waa qaala xadaanaa bnu abi zinaad can abiihi can curwata wahishaamin can curwata can caaisha can abiihi can curwa wa hishaamin oo ibnu abi zinaad uu la siman yahay can curwata can caaisha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yadacu lixasaana bna haabit lixasaana bni haabit xasaan ibnu haabit buu wuxuu u dhigi jiray mimbaran mimbar fi lmasjidi masaajidka fayaquumu calayhi waa ku istaagayay marka mimbarkaa korkiisa yahduu isagoo marka weerarayo man qaala qofkii yidhi qofkii yidhaahday fii rasuuliillahi sal l slama nebiga qofkii wax ka yidhi ayuu weerari jiray faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi ina ruuxa alqudusi jibriil maca xasaana xasaan maciisa ayuu ahaaday ou la jiraa maa naafaxa intuu difaacayo can rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalam intuu nebiga difaacayo jibriilaa la jiro xasaan ayb oo markaa wuxuu leeyay gabayga tiri ku hujuum nimankan marka way tilmaamaysaa marka gabayga lagu hujuumayo gaalada ama dadka muslimiinta lagu boorinaayo yacni ama jihaadka lagu boorinayo ama camalka saalixa acmaasha saalixaadka lagu booriyo inuu wax bannaanoo la aqoon jiray inuu yahay ayb qala xadaثna أxmed bn mxamedi اlmarwasiyu qala xadaثanii caliy bn xuseyn can abihi can yaziid الnaxwiy can cikrimata can ibni cabbaasi qaal wالshucaraau yatabicuhm اlgaawuun fanasakha wou nasakhay min dalika kaagaasi wastatnaa waa soo reebay faqaala waxa uu yidhi ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati wadakaruu اllaha kasiira naskigu marka salafku waxay u yaqaaneen takhsiiska istinaha iyo dawaatulistinana waxbaa lagu takhsiisiyaa marka nasakha bimacnaha waxaa weeyaan khusisa waa la takhsiisiyey waay ilaa washucaraau asha ku jirta cumuumay keenaysay ila aladiina gadaal laga keeno adawaatu takhsiis ee mukhasis mutasil ah ka bacdi marka naski buu ka cabiray maana takhsiis baana loo jeeda وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم